bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo maka kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya duqayn daaradeed oo la egtay xarmo al-shabaab ay leeyihiin ruushka oo soomaaliya ka garab siinaya la dagaalanka al-shabaab haween soomaaliyeed oo loo xiray malaayiin dollar ah urur siyaasadeedka toofiiqa oo maanta si rasmi ah ololihiisa doorashada ugu daafuray deegaanada hoostaga degmada kalkacyo caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan iiraan oo cambaaraysay weeraradii israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabanay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa magaalada barakeysan ee maka almukarama kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya ahna ra-isul wasaaraha boqortooyada amir maxamed bin salmaan bin cabdulcasiis al sacuud ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta sanadkani gudanaya waajibaadka xajka waxaana kulanka lagu adkeeyey xiriirka walaalnime iyo iskaashiga taariikhiga ee u dhexeeya soomaaliya iyo sacuudi carabiya mudane saalax axmed jaamac ayaa ugu mahad celiyay dowladda sacuudiga adeegyada iyo martigelinta wanaagsan ee loo fideeyo xujayda sanadkan duqeyn diyaaradeed ayaa lala eegtay xarumo al-shabaab axmed maxamed ayaa faahfaahinaya diyaarado dagaal ayaa duqeymo culus waxa ay ka fuliyeen ilaa saddex goobood oo dagaalmaasha al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobollada dalkeena soomaaliya duqeymahan oo la wariyey ilaa iyo saddex meelood in ugu garxay ayaa waxa ay kala yihiin deegaan dhaca duleedka degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe iyo deegaano kale oo la kala yidhaahdo carabow iyo tuulada haawa oo gobolka shabeellada hoose ayagana dhaca duqeymahaasi ayaa waxaa la sheegay in loola bartilmaameydsaday xarumo dagaalmeesha al-shabaab ay ku leeyihiin halkaasi waxaa la wariyey in khasaaro baahsan uu ka dhashay inkastoo tirada rasmigaa ee halkaasi lagu dilay aanan la shaacin xogaha qaar ayaa waxa ay sheegayaan in xeryaha la weeraray ay ku jireen ajaaniib ka barbar dagaalamayay dagaalmayaasha al-shabaab isla markaana qaybtooda tababara siinayay maleeshiyaadka al-shabaab sida xogta qaar ay tilmaamtay ila amni ayaa shaaca ka qaaday in xubnaha ajaaniibta ah ee duqiimaha saddexda ah ee ka kala dhacay shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ay gaarayaan ilaa iyo lix sarkaal oo dagaalmaasha al-shabaab u qaabilsan dhanka tababarada iyo weliba iskudabaridka weerarada ay geystaan maleeshiyaadkaasi sidoo kale duqiimahan ayaa dhulka lagu dhigay xaruntii ugu weyneed ee qaraxyada ee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada iminka ay maamulaan sidoo kale waxaa la wariyey in xero ciidan oo ku taala gobolka shabeellada hoose dhacaysa tuulo lagu magacaabo buulo sheekh eegana halkaasi oo agab ciidan oo al-shabaab u yaalay la burburiyey sidoo kale waxaa la wariyey in duqaymaha dhowrka ahaa lagu burburiyey sidoo kale gaadiid dagaalmaasha al-shabaab ay u yaaleen halkaas islamarkaana weerarada iyo weliba isku socodka ay u adeegsan jireen maalmihii dambe ayaa dowladda soomaaliya waxay kordhisay duqeymaha iyo dagaalka tooska ahi ee lagu qaada dagaalmaasha al-shabaab inkastoo deegaana dhowr ah laga saaray waxaana la wariyey in dowladda ay sii wada doonto dagaalkan inta al-shabaab dalka laga saarayo ruushka ayaa soomaaliya ka garab siinaya dagaalanka al-shabaab xuseen maxamed ayaa inuu eegayaa dowladda ruushiya ayaa waxay sheegtay in ay xoojinayso taageerada ay siiso soomaaliya gaar ahaan dhinacyada tababarka ciidamada iyo la dagaalanka maleeshiyaadka al-shabaab kadib kulan ka dhacay magaalada moscow kulankan ayaa waxa uu dhexmaray wasiir ku-xigeenka difaaca ruushka vasile smakof iyo wasiiru dowlaha wasaaradda difaaca soomaaliya cumar cali cabdi wasaaradda difaaca ruushka ayaa waxay sheegtay in labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga militari iyo fursadaha cusub ee wada shaqaynta dhanka difaaca labada dhinac waxay xaqiijiyeen sida ay uga go-an tahay horumarinta wadahadallada iyo xoojinta xiriirka ciidamada ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda difaaca ruushka warbixintan ayaa sidoo kale waxay tilmaantay in ruushka taageero siin doono soomaaliya dhinacyada tababarka ciidamada iyo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab xilli dowladda soomaaliya ay sare u qaadayso howlgallada amni dhanka kale safiirka ruushka u fadhiya soomaaliya makayiil golofnof ayaa horey bishan ula kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal madaxweyne xasan sheekh ayaa waxaa la sheegay inuu sidoo kale uu xaqiijiyey inuu ka qaybgeli doono shirka saddexaad ee ruushka iyo afrika oo la qorsheeyey inuu dhaco bisha oktoobar sanadkan laba kun lix iyo labaatan haweenay soomaali ah ayaa loo xiray malaayiin lacag oo dollar ah maslax abuukar ayaa ka waramaya
dowladda maraykanka ayaa bahisay kiis aad u ballaaran oo musuqmaasuq la xidhiidra oo xabsiga loo dhigay laba gabdhood oo soomaali ah iyada oo xogta gabdhahan lagu baahiyey bogga gaarka ah ee facebooka ee aqalka cad ee waddanka maraykanka aqalka cad waddanka maraykanka in si toos ah boggiisa gaarka ee facebooka loogu baahiyo kiiskan ayaa dad badan ay ku tilmaameen sida dowladda maraykanka ay kaalin weyn uga qaadanayso soo bandhigidda soomaali wax isdabamarin lagu helay oo fadeexad xooggan in ay ka dhexlaan ay dowladda inay ugu talagashay ay muuqato gabdhahan xabsiga la dhigay waxaa loo haystaa koob iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka oo ay dowladda maraykanka ku caddaysay in ay xadeen islamarkaana lacagahaasi ayaa la rumaysan yahay inay qayb ka yihiin lacago soomaali badan ay jailka u galeen oo la xidhiira in la quudiyo dadka xanuunsan iyo carruurta yaryar xilligii coronavirus ayaana soomaali badan ay xafiisyo u furteen arrintan laakiin f b i da maraykanka ayaa baaritaano ay sameeyeen waxay ku ogaadeen in soomaalida ay lacagahaasi jeebkooda ku shubteen afrika ay la soo aadeen oo guryo ay ku gateen gawaari ganacsiyana ay ku furteen labadan gabdhood ee ka soo muuqday boga gaarka ah ee aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa lagu kala magacaabaa shamso axmed xasan iyo xanaan mursal yuusuf iyada oo maxkamad in la horgeyn doono lashaaca laga qaaday lacagaha loo haystana dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in caddeymahooda oo dhammaystiran ay xeer ilaalinta maraykanka gacanta ku hayaan waa fadeexad kale oo soomaalidu ay dhexda ka galeen iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay kordhayeen tirada soomaalida xatooyada lagu eedeynayo ee gudaha waddankaasi lagu qabtay idaacadaha iyo bogaga gaarka ee dowladdana lagu baahiyey sawiradooda magacyadooda wejiyadooda iyo weliba muuqaaladooda tallaabadan ayaa waxay ku soo beegantay xilli maalmo ka hor baraha bulshada ay qabsadeen muuqaalo kale oo muujinaya soomaali iyaguna loo haysto wax isdabamarin waxaana ka mid ahaa wiil soomaali ah oo iska soo tuuray dabaq afar biyaano ah kadib markii uu ogaaday f b i da maraykanka in ay ku soo wajahan yihiin inkastoo wiilkaasi kiiskiisa lagu sheegay in uu la xidhiiray in uu muddo lacago ku qaadanayay inuu u shaqaynayay qof mar hore geeriyooday islamarkaana qofkaasi inuu geeriyooday dowladda markii dambe ay ka warheshay waxaa kale oo jirta haweenay soomaaliyeed oo iyaduna xabsiga loo taxaabay kadib markii in muddo ay u shaqaynaysay qoys waddanka maraykanka u dhashay oo dadka caddaanka ah islamarkaana guriga ay ey ku aragtay sidaas daraaddeed aysan shaqadeeda qabsanayn oo marka ay timaadaba gaarigeeda ay iska dhex seexanaysay in muddo ahna ay mushaarka ku qaadanaysay sidaasi iyaduna xabsiga ayaa loo taxaabay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowr jeer oo hore soomaalida waddankaasi intooda badan ku eedeeyey kuwa wax isdabamarin halkaasi u tegay islamarkaana sagaal iyo toban bilyan oo dollar lacag leeg ayuu sheegay in ay ka xadeen waddanka maraykanka dhowr jeer ayuu aflagaadeeyey soomaaliya hase ahaatee weli dowladda maraykanka waxay baadigoobaysaa soomaali la aaminsan yahay inay ku lug leeyihiin wax isdabamarin iyo xatooyo xoolo dadweyne urur-siyaasadeedka tawfiiqa ayaa maanta salisma holiisa doorashada ugu daafuray deegaanna hoostaga degmada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed ayaa eegaya xilli guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug laga dareemayo ololaha ay wadaan urur siyaasadeeda qaranka islamarkaana ay ku xoojinayaan doorashooyinka qof iyo cod ayaa waxaa xubno ka tirsan urur siyaasadeedka tawfiiq oo horkacayay musharaxooda golaha wakiilada baarlamaanka galmudug mudane saadaq cabdi carab waxa ay gaareen deegaanka bader qaali hoostaga degmada gaalkacyo socdaalka wafdigan ayaa qayb ka ah dadaalada ururka tawfiiq uu ku xoojinayo xidhiirka bulshada iyo taageerada shacabka ee deegaanada kala duwan ee gobolka muduga intii ay ku sugnaayeen bader qaali wafdigan waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada waxgarad dhalinyaro iyo taageerayaasha ururka tawfiiq ee halkaasi ku sugan kuwaasi oo muujiyey sida ay u garab taagan yihiin himilooyinka siyaasadeed ee ururka saadaq cabdi carab musharaxa golaha wakiilada galmudug ee ururka tawfiiq iyo xubnaha kale ee ururka tawfiiq ee safarka ololahan ku weliyey ayaa bulshada deegaanka uga mahad celiyey soo dhoweyntooda iyagoona uga warbixiyey ujeedka socdaalkooda farxadda waxaan isleenahay farxad baan kala tegi doonaa degmadan degmada badarqaali annaga waxaan ka soconaa sideedaba ururka tawfiiq ururka tawfiiq waa xisbi weyn waa xisbi doorashadii la soo maray kaalimo fiican ka keenay haddana aan rajaynayno galmudug doorashada soo socota inuu kaalinta koowaad ka galo anfaca weyn istiraatiijiyadda leh sidaan quruxda badan looga shaqeeyey waxaa maanta martiin iyo ah xisbiga tawfiiq waxaa ka sharaxan xildhibaanno uu ka mid yahay xildhibaan saadaq oo sheegay jaaliyaddii inuu ka mid yahay deegaankan wax ka qabatay ciddii waddada maraysa iyo ciddii waxaan ii qabanaysa waxaa la rabaa inaad kala taqaanaan
waxaan leenahay ulmo iyo caamo iyo carruur iyo ciroobe dhammaanteen waxaan kugu taagannahay walaalayaal falya dafadar noo soo dhowaada walaalayaal qalbi saliim ah qalbi walaashnimo qalbi eelatiin ah noogu soo dhowaada walaalayaal
degmadaani waan xasuus degmadaani waxa weeye waa degmo xasuus iyo taariikh leh gudoomiyihii degmada meesha macin xudiin wad magaaladan taariikhda ku leeyahay ninkii magaaladaas aasa weeye iyo jaaliyadii degmadan asaastay ama dadkii jaaliyadii degmada joogtay wax ka asaastay ayaan ka mid ahaa waxbarasho ka qayb qaataan ka mid ahaa marka dadkii jaaliyadda murayo maxmuud jaama iyo dadkii kalaba asaastay iyagana waan salaamayaa dhammaantood waxaan leeyahay soo dhowaada waxaan kugu nimid maanta taageeradiina inaadna taageertaan mashraxnimadeena iyo xisbiga tawfiiq oo ka mid a xisbiyada soomaaliyeed oo soomaaliya u tartamahaya ama heer dowlad goboleed ha noqdeen ama heer deegaan ha noqdeen dhammaantan waxaan leenahay soo dhowaada degmadan waa degmadiinnii laydinkama xigo hadda qof iyo cod haddii la sheegana qof walba asaga codkiisa u xora dhammaan annagoo ku hadlayna annagoo ku hadlayna afka degmada bandarqaali iyo guud ahaan dhallinyarada dhan waxaa rabaa inaad soo dhawaataan ku soo dhawaataan gacmo furan qalbi wanaagsan degmadan waa degmadiini waa degmadii xisbigu wuxuu u furan yahay inuu halkaan sanduuqiisu dhigto u tartamo annaguna soo dhaweyna waxaa u matelahay dadkan ku mateli doona maxaan ku dhaha xildhibaanka galmudug xisbiga tawfiiq saadaq cabdi carab ayaa maanta halkan ugu soo booqday halkan dadka isku soo baxay oo leh culimaa udiinka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada dhammaan ururada bulshada waxay si buuxda saadaq ugu taageerahayaan himiladiisa uu rabo dadkan inuu
maanta waxaa idiin wadnaa oo idiin keennay xisbigii weynaa ee tawfiiq xisbiga tawfiiq wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu waaweyn dalka waxaa rabnaa inaad la qaadataan xisbiga tawfiiq
sidoo kale xubnaha wafdigan la socday ayaa kulamo la yeeshay bulshada deegaanka iyagoona ka dhagaystay talooyin iyo aragtiyo ku aadan xaaladaha bulshada iyo doorka ay shacabka ka qaadan karaan geedi socodka siyaasadda ee galmuduga socdaalkan ayaa qayb ka ah ololaha urur siyaasadeedka tawfiiq iyo xubnaha uu horkacayay musharax golaha wakiilada galmudug saadaq cabdi carab ay muddooyinkii u dambeeyaba ku marayeen deegaano fara badan iyadoo lagu xoojinayo markana caalamka hafhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ismaaciil baaqiya ayaa cambaariyey weerarada israa'iil ay ku qaaday dhowr aag oo ku yaala lubnaan oo ay ku jirto beyruud caasimada dalkaasi lubnaan qiya ayaa sheegay in aamuska iyo daneenla-aanta dowladda caalamka ay ku sababa doonto israa'iil inay sii kordhiso afhayeenka baqiya ayaa sheegay in aamusnaanta iyo daneenla-aanta dowladaha caalamka ay sababi doonaan in israa'iil ay sii kordhiso weerarada ay halkaasi ku hayaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ku qeexay maraykanka mid caawinaya oo bahwadaag kala ah dambiyada israa'iil ka geysanayso lubnaan dhulka falastiiniinta iyo guud ahaan gobolka dad aad u fara badanna ayaa lagu dilay gudaha lubnaan iyadoo milatariga israa'iil weerarada ay qaadayaan ay sii kordhayeen maalmihii u dambeeyey israa'iil ayaa sheegtay in bartilmaameedka israa'iil ayaa sheegtay in bartilmaameedka weeraradan u yahay xisbullaahiga lubnaan dhegeystayaal war wixii dalka iyo diyadda caawin soo gaaray waa anaga intaa sidaas iyo nabadgeliyo